turkiga ayaa dhowaan ku dhawaaqay in haweenku ay madaxooda dabooli karaan gaar ahaan haweenka ku jira ciidamada milatariga oo astaan u ahaa wakhti dheer ilaalinta cilmaaniyadda ee dalkaas waxaana qaraarkan dabada ka riixayay xisbiga maamula dalkaas ee e k barty maxamed xaaji oo aqoon u leh xidhiidhka caalamiga ah iyo siyaasadda oo ku nool dalka britain ayaa ka hadlaya taariikhda dheer ee cilmaaniyadda ee dalkaasi uu soo maray iyo weliba sida haatan xisbiga dalkaas maamula uu wax badan uga beddelay dee meeshan waxaa joogi jirtay dowladda cusmaaniyiina sanadii markii laga soo bilaabo saddex iyo laba kun sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii mustafa kamal ataturk oo taariikh weyn ku leh dalka turkiga ayaa yimid waxa uu mamnuucay madrasadihii buu xidhay waxallo wixii dhar la xidhanayay ee islaam ku saabsanaa oo dhan buu mamnuucay eedaankii oo carabi lagu eedaami jiray buu ku bedelay dalka turkishka afka turkishka secular buu wadankii o dhan ka dhigay shuruucdiisii haddii ay noqonayso kii dowladda iyo kii kaleba intaa wixii ka daba siddeetan sannadood ayuu dalku markaa ka fogaa diinta oo uu ku dhaqmayay nidaamka secularka markii ay yimaadeen qoladan xusbigan cadaaladda iyo horumarinta ee labadii kun iyo labadii ayay sheekadii oo dhan isbedeshay marka waxay la yimaadeen waxa la yidhahdo paradigm shift cusub bay la yimaadeen waxaa kamid a tallaabooyinka ugu horreeya qaadeen toddoba iyo toban kun oo masaajid bay dhiseen xijaabkii la mamnuucay bay soo celiyeen o yidhahdeen qofkii doonaana uu xidhan karaa qofkii doonaana uu iska dayn karaa hal milyan oo qof bay iskuulaadkii geeyeen oo diintiisa wanaagsan u bareen waxay kaloo sameeyeen bangiyadii islaamka ahaa ayay xoog badiyeen oo kuwii conventionalka ahaa ayay hoos u dhigeen haddana tallaabadii ugu dambeysay militariga oo ah in dumarka militariga ku jira booliiska hore u sameeyeen kuwa dowladda ushaqeeya hore u sameeyeen hadda militarigiibaa ugu dambeeyey waana tallaabadii ugu dambeysay qaadaan oo aan xijaab la xidhan karo qofka militariga laakiin lama hubo in kuwa combat nationska la yidhaahdo ee dagaalka gelaya inay xidhan karaan lama hubataa amarkan haatan waxaa soo saartay maxkamad ku taalla dalkaas sidoo kale waxaa amaro kuwan la mid ah loogu fuliyey ciidamada booliska taas oo haweenka loogu oggolaaday in ay madaxooda dabooli karaan waxaana amarka hore ee boolisku uu soo baxay sannadkii hore isla arrintan ayaan isna wax ka weydiiyey axmed maxamed maxamuud oo ku nool dalka turkiga islamarkaana shahaadada sare ama b h d ku diyaariya dhinaca dhaqaalaha waxay tani noqonaysaa tallaabo aada u weyn oo yacni uu turkigu cilmaaniyadii madaxa adkayd ee muddada dheer kusoo dhaqmayay aada moodeyso inuu ku furfuray oo uu ku fududeeyey ismaaciilow qaraar soo baxay ayaa wuxuu sheegayaa in dumarka ka hawlgalaa milatarigu ay foodad madaxooda saari karaan ay tumahooda qarin karaan ay asturi karaan marka waxa weeyaan waa tallaabo weyn oo uu turkigu qaaday marka la eegayo dee dhaqankii waddanka ka jiray iyo culayskii dumarka saarnaan jiray maxamed xaaji ayaan weydiiyey waxa uu ka dhignaan karo go'aankani mar haddii uu saameynayo ciidamadii milatariga oo astaan u ahaa ilaalinta cilmaaniyadda dalkaas arrintan waxay ka dhigan tahay waa run cilmaaniyadda waxa u taagnaa oo ilaalinayay milatariga kuwigii berigii dhawey dhacay labadii kun iyo lix iyo tobankiina kaasunbuu ka socdo halka laga waday halkaasay ahayd waxaanay mar walba ku baaqi jireen haddii ay wax iska bedelaan nidaamka cilmaaniyadda inay inqilaab samayn doonaan laakiin de waxaynu ognahay inuu kuwigii ka fashilmay maanta marka arrintii ku dogoodinayeen wuu fashilmay wuu ka adkaaday dhinacii milatariga ahayd dad fara badan oo ilaa boqol iyo labaatan kun oo qof ku dhowdhowna way xiran yihiin oo cid walba loo milatarigu u badan laakiin marka waxay u eg tahay in uu maanta milatarigii si rasmiya uga adkaaday oo uu marsiistay falsafadii iyo aragtidii uu u taagnaa ee ahayd inuu dalkani noqdo dal islaama oo xusbigu mabaadidiisa asalkii ay taagnayd taana waxaa sababteeda ugu weyn leh dadkii faraha badnaa ee kuuga ka kacay ama inqilaabka diiday ee banaanka usoo baxay ee guusha gacmihiisa mar labaad kusoo celiyey ayaa keenay ayaan u malaynayaa xisbiyo kala duwan oo ku nool dalka turkiga sida xisbiga oo aasaasay mustafa kamaal ataturk ayaa iyagu aan warkan jeclaysan waxaana jira loolan badan oo ay ugu jiraan sidii ay u hor istaagi lahaayeen xisbiga labaad ee waddankii ugu weyn oo dee xisbigii uu aasaasay mustafa kamaal ataturk ee la yidhaahdo jeha be oo xisbi boqolkiiba shan iyo labaatan codbixinaha waddanka laga qabto mar walba helo ah waxaa kaloo dabada ka riixaya qaar badan oo kamida ururyada bulshada waxaa ka riixaya qaar kamida jaamacadaha waaweyn ee wadankan oo waxaa jira jaamacadda la yidhaahdo middle east technical university jaamacadda bariga dhexe oo jaamacadda turkiga ugu fiicana waxa weeyaan jaamacaddaasi derigeeduba siisankeedu cilmiyaaniyad buu ku salaysan yahay iyo dee professoris fara badan oo jaamacadaha waddanka ka hawlgala warbaahinta qaar ka mid ah dadkaasoo dhan oo iskaashanaya ayaa waxay dabada ka riixayaan inaan usuusii cilmiyaaniga hayd nabadgelyo lix sano ka hor madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa isaga oo ku sugan dalka sbain waxa uu ku dhawaaqay in haweenku ay xaq u yeelan karaan in ay madaxooda daboolaan hase ahaatee xilligaas cadho ka dhalatay hadalkiisaas ayaa waxa ay sababtay in xataa maxkamad lala tiigsado taas oo halis gelisay xukunkiisa hase ahaatee lix sano kadib haween badan oo ku nool dalka turkiga waxaa loo oggol yahay in ay madaxooda dabooli karaan xataa marka lagu daro amarkan ugu dambeeyey oo saamaynaya ciidamadii milatariga ee ilaalada u ahaa dhinaca cilmaaniyadda